xildhibaano ku tirsan dowladda federaalk soomaaliya maamulka degmada abadwaaq iyo mas-uuliyiin kale ayaa degmada abadwaaq uun ku qayb galay munaasabada lahaka bandhiga ee qaybo cusub oo lahaka kordhi xarunta agoonta ee taakulo xarumoobin cusub ee lahaka kordhi xarunta agoonta ee taakulo way bahirgelintii isku kaaladay zamzam foundation bangiga islaamka iyo hay-adda boqor salmaan ee dalka sacuudi carabiya watiiri ku tirsan maamulka galmudug guddiga dhismo xarunta xanaanada iyo dadka deegaanka iyo ha dhawaayana qaybo cusub ee lahaka kordhi xarunta agoonta ee taakulo runtii waa ku faraxsannahay waana uga mahad celinaynaa hay-adihii iska kaashaday mashruucan inay ka fuliyaan xarunta taakulo ee agoonta sida hay-adda samsom foundation islamic banki iyo hay-adda kinka cabdalla inay farsalladan hadeer ayagoo kuwaan lagu daray aysan ku filnaan doonin hadduu alla idmo markii loo eego ardada joogta tirsigeeda halkaan oon dhiganaysa hadduu alla idmo sana dugsiyeedka soo socda runtii wax weyn bay kusoo kordhiyeen sidaa ognahana dee taakulo waxay u adeegtaa agoonta iyo dadka danyarta ah laakiin baahida halkan taalla way fara badan tahay markastana dee maxaa la lama gaaro laakiin waxaan ammaanaynaa reer taakulo dalido meeshii joogaan waxaan leenahay il naxariisana ha lagu fiirsho dadkii taakulayn jiray qurba joogta ahaana waxaan leenahay walaalayaal waa ka sii liida maanta maalintii waayo maantay ka sii baahi badan tahay maalinkaad dhisteen ilaahay adinkana ajriga abaal aan la koobi karin allah inaga siiyo haddana baahidii way taagan tahay oo mar kasta waxaa weye one day waxaa lagu bilaabay one day one dollar baa lagu bilaabay meeshaan heerkaasayna maraysaa arrintaasoo iska kaashadeen hay-adaha zambia foundation iyo bangiga islaamka iyo hay-adda boqor cabdalla oo soo dhibtay fankan waxaan u mahad celinaynaa cid kaste oo shaqadan qayb ka qaadatay intii horey bayskan u shaqaynaysay inta hadda joogto oo maamulka halkan jooga ah iyo inta kor ka soo taakulaynaysayna weli maxaa la yidhaha baahidii way jirtaa waana mahadsantihiin halkiina ka sii wada ajir iyo xasanaad allah in ka siiyo
iskuulkan laisugu yimid agoommada dadkii soo abaabulay ama dadkii dhisay ama dadkii ka shaqeeyey iskuulkan agoonta in ay ku caawiyaan horta ilaahay ajri xasanaad ha ka siiya aad bayna u mahadsan yihiin hadday qurba joogto tahay iyo hadday qaran joogto tahay xarunta agoonta ee taakulo oo ee harun lakaxanhaani ulaada agoonta iyo wayba galanta ka haye maamulka galmudug oo kaaladow hay-ado ku shaqeeya oo arrimo awlaada